إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum dhegaystayaal isku soo noqod wanaagsan kusoo dhowaada warka habeen ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qodobada caawo axada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah in ka badan toban askari oo kenyaati ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaal culus oo ka dhacay gobolka laamu ee ka mid ah dhulalka muslimiinta oo ay kenya gumaysato xildhibaano ka tirsan koongareeska maraykanka ayaa ku baaqay in la joojiyo taageerada duulaanka ciidamada shisheeye ee loogu yeero eusom xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk ayaa wax lala yaabo ku tilmaamay in fiqi loo magacaabo wasaaradda gaashaandhigga oo uu horay u sheegay inuu burburin doono maleeshiyaad ka soo gudbay koonfurta suudaan ayaa la sheegay inay dileen mas-uuliyiin etoobiyaan ah ayna la wareegeen deegaan ku yaala dalka etoobiya haweenka wax ka barta mu'asasada alxikma ee magaalada kunya barrow ayaa loo qabtay dowro diini ah iyo tartan sare loogu qaadayo aqoontooda دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من waa lixda dulqacda kun afar boqol afartan iyo lix hijri dhanka kalena ku beegan saddexda bisha shanaad labada kun shan iyo labaatanka kusoo dhowaada warkii oo dhan in ka badan toban askari oo kenyaati ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaal culus oo ka dhacay gobolka laamu ee ka mid ah dhulalka muslimiinta oo ay kenya gumaysato dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo kuwa dowladda kenya ayaa ka dhacay inta u dhexaysa deegaanada boodaay iyo boorisa oo ka wada tirsan gobolka laamu ee ku hoos jira gumaysiga kenya dagaalka waxaa lagu dilay shan askari oo ka tirsan ciidamada kenya halka lagu dhaawacay siddeed askari oo kale gobolka laamu ayaana ka mid ah meelaha ay sida firfircoon uga howlgalaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab xildhibaano ka tirsan koongareeska maraykanka ayaa ku baaqay in la joojiyo taageerada duulaanka ciidamada shisheeye ee loogu yeero eusom cali aadan xasan ayaa faahfaahinta warkaas eegaya sanataro ka tirsan baarlamaanka dowladda maraykanka ayaa shaaca ka qaaday inay kasoo horjeedaan maalgelinta duulaanka ay sanooyin badan shisheeyuhu ka wadaan soomaaliya kaas oo noqday mid fadhiid ah saddex ka mid ah sanatarada baarlamaanka dowladda maraykanka ayaa diyaariyey khariirad looga soo horjeedo taageerada duulaanka midooda afrika ee soomaaliya magaciisana loo soo gaabiyo ee yuusom mid ka mid ah sanataradan oo warbaahinta maraykanka la hadlay ayaa waxa uu sheegay inay doonayaan dhowritaanka cashuuraha laga qaado dadka ameerikaanka ah waxay sidoo kale ku baaqeen in lala xisaabtamo qaramada midoobay iyo midowda afrika oo aanan iyagu bixinin lacag lagu maalgeliyo duulaanka ay ka wadaan soomaaliya saddexdan sanatar ayaa sheegay inaysan marnabo ogala doonin bixinta lacaga aanan laiskula xisaabtamin iyagoona ka dhawaajiyey in duulaanka soomaaliya uusan wax dan ah ugu jiran dadka ameerikaanka ah ee lacagaha laga qaado
xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk ayaa wax lala yaabo ku tilmaamay in fiqi loo magacaabo wasaaradda gaashaandhigga oo uu horay u sheegay inuu burburin doono waa kan cabdulqaaliq macalin cabdiweli oo ka waramaya daahir amiin jesow oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka ayaa sheegay in wax lala yaabo tahay in axmed macalin fiqi wasiir looga dhigay wasaarad uu horay u qorsheeyey in uu burburin doono ciidamada dowladda federaalkana ku tilmaamay in ay yihiin maleeshiyaad wuxuu xildhibaanku tilmaamay farqiga u dhexeeya filashada dowladda federaalk ee wax kabeddelka wasaaradda iyo sida ay u kala fog yihiin dadka ay rabto inuu hoggaan u noqdo waana dad horay colaadi kaga dhexaysay sidoo kalena marar badan dhaleeceeyey xili uu mucaarad ku ahaa waxaan arkayay saddex sano ka hor walaalkay faqi oo oo dhahaayo muxuu ahaay taliyada waa aan darajo aada xaq u lahayn garbaha loo saaray kana bixi karin mas-uuliyaddaas ninkiia maanta laleeyahay wasaaradda gaashaandhigga taliyihii gaashaandhiggana isaga waa kiisaad lahayna wasiira looga dh almiin lama kala wareejina xataa waxaan kaloona arkay wasiir faqi oo dhahaya wasaaradaha amniga iyo gaashaandhigga hal xabay isku yihiin aniga haddain wasiir noqdo waxaan baaba-in lahaa wasaaradda gaashaandhigga baraha bulshadaan ku arkay hadda inaas baaba-i maa loogu talagalay waxaa kaloo cajiib ah waxaan arkay isagoo dhahaayo ciidanka haramacad iyo gorgor waa maleeshiya oo farmaajileeya ninkia maanta ciidankii gorgor inay salaan siiyaan oo ay muxuu ahay ay ay- ay- ay daacad u noqdaan ou dagaalgeliyo ayaan ku haminaynaa miyaan la arag waxaan dhacay fiqi oo marar badan ka hadlay ayaa sheegay in la baabi'iyo wasaaradda gaashaadhigga dowladda federaalka sidaas awgeed ciidanka iyo wasaaradda gaashaandhigga iyo wasaaradda amnigu waa isku hal wasaarad waxaana roonaan lahayd mid ka mida in la baabi'iyo weliba wasaaradda gaashaandhigga in meesha laga saaro si kastaba ha ahaatee waxaa maalmahanba baraha bulshada qabsaday hadalhaynta ka dhalatay isbedelada lagu sameeyey qaar ka mid ah mas-uuliyiinta dowladda federaalka iyadoona siyaasiyiinta qaar ay sheegayaan in meeshaani ay dowlad ka jirin islamarkaana xasan sheekh uu xilka iska casilo qaarkoodna mar weliba ay ku celceliyaan muqdisho waxaa bilooyinka soo socda qabsan doona xarakada mujaahidiinta al-shabaab maleeshiyaad ka soo gudbay koonfurta suudaan ayaa la sheegay inay dileen mas-uuliyiin etoobiyaan ah ayna la wareegeen deegaan ku yaala dalka etoobiya maxamed sheekh cali ayaa faahfaahinaya xogo dheeraad ah ayaa laga helayaa weer la sheegay in maleeshiyaad ka soo tallaabay koonfurta suudaan ay kula wareegeen deegaan ka tirsan dalka etoobiya ayna ku dileen mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda adisaba maleeshiyaadkan ayaa waxay la wareegeen deegaan lagu magacaabo gambeela ee dalka etoobiya iyagoona halkaas ku dilay mas-uuliyiin sarsare halkay dhaawaceen guddoomiyihii degmada balikuun ee dalka etoobiya maleeshiyaadkan oo ka tirsan mucaaradka koonfurta suudaan ayaa waxay tan iyo arbacadii aynu soo dhaafnay weeraro ka wadeen xuduud ay wadaagaan etoobiya iyo koonfurta suudaan waxaana halkaas ka bilowday barakac xooggan oo ay samaynayaan dadka shacabka si ay naftooda ugala baxsadaan aaggaas haweenka wax ka barta mu'asasada alxigma ee magaalada kuunya barrow ayaa loo qabtay dowro diini ah iyo tartan sare loogu qaadayo aqoontooda mubaarago cumar ayaa ka qayb galay muasasada alxigma oo ka mid ah muasasaadka waxbarashada ee ka furan magaalada kunyibur oo gobolka shabeellaha hoose islamarkaana u hirgeliyay maktabka tarbiyadda tacliinta ayaa maalintii shalay oo jimco ahayd waxaa ka dhacay tartan loo qabtay haweenka wax ka barta muasasadaas kaasoo gabagabaha dowla diin ah oo muddo u socotay tartanka oo dhacay gelinkii dambe ee maalintii shalay oo jimco ahayd ayaa dhex maray laba majmuuc oo ka mid ah gabdhaha wax ka barta alxigma waxa uu tartanku ahaa mid xiiso badan هي مجموعة لباد عائشة بنت أبي بكر سؤاشي نكواد وديار قروبة اذكر شروط الحديث الصحيح أنا عن مقعي عفيف إسحاق عبد الله oo ka socda majmuucada caaisha bint abubakr sidiiq su-aasha jawaabteeda hadaan isku dayo itisaalu sanad cadaalatu raawi tamaamu dabtu raawi intifaacu shuduud intifaacu lcila إن شاء الله تعالى سؤاشي لو يدي مجموعة عائشة بنت أبي بكر رضي الله عن- عنها جوابتي هذا أي كبحيان قد قالوا علينا ardayda soo istaagtay su-aasha la weydiiyey jawaabta ay ka bixisay waxay ahayd jawaab sax ah saa darteed waxay ugu hoyeysay majmuucadeeda laba darajo oo dhammaystiran مجموعة خديجة بنت خويلد عرف الكون سؤاشا وسؤال جغرافي أه magacigeenu yahay raxmo maxamuud huwa maa khalaqa allaahu min alcarshi ila alardi abca samaawaati wa min alardina sabcin wamaa fiihima wamaa baynahuma إن شاء الله تعالى سؤاشي لو يدي مجموعة خديجة بنت خويلد أو أهيد سؤاشي للباد جوابتي أي كبحيان وحنو علينا قد برنامج ardayda usoo istaagtay majmuucada khadiijatu bintu khuwaylid su-aasha la weydiiyey jawaabta ay ka bixisay waa jawaab sax ah saa darteed waxay ku guulaysatay laba darajo su-aalo dhowr oo tartan meesha la weydiiyey kadib qaarkoodna ay saxeen kuwo kalena ay qaldeen waxa ugu dambeyn lagu dhawaaqay natiijada tartanka kollay haddii la tartamo waad dareemi kartaan qol un ayaa rayn doonta majmuucaadka oo meeshaa ku tartamay khadiija bintu khuwaylid iyo caaisha bintu abibakr sidiiq waxaa kaalinta koowaad qaatay caaisha waxaa goobta uu tartanka dhacayay goobjoogaha culumi waxgarad waxaana ka mid ah sheekh fu'aad maxamed khalaf kaasoo bogaadiyay haweenka muslimaadka wax ka barta mu'asasadan gabar kastoo diin barata oo diinta ilaahay u dadaasha oo jihaadka wax tarta oo ilmaheeda wax tarta oo ninkeeda baari u noqota ee dariskeeda wanaajisa mu'minad noqota allama dayacayo qof haddaad aragta dayacmay waxaa jira wax qarsoonon annaga ogayn oo alla ogyahay subxaanahu watacaala addoommo noqda allah fi siri waalcalan markaad dhexda joogtaan dadka wanaagsanaada markaan keli nahayna aan wanaagsanaan alla subxaanahu watacaala nama dayacayo waxaan idinka rabaa marka haddaad mustawo qaadateen inaad mustawo kale u gudubtaan inaad cilmiga lagu camalfalo barakadiisu waxaa weeye cilmiga in lagu camalfalo allaahumma inii acuudu bika min cilmin laa yanfac wa min qalbin laa yakhshac allah waxaa laga mangalaa cilmi aanan nacfi lahayn oon lagu camalfalaynin dhowaan ahayd markiisan oo kale tartan uu ka horreeyey dowlo sharciga oo kunyambiro lagu soo xiray ardayd wax ka barta madaarista caynu islaamiga qurduba kuwaasoo ka mid ah xarumaha waxbarasho oo ku yaala magaalada kunyibarow tartanka haweenka dhigta alxigma loo qabtay ayaana bilow u ahaa marxalad cusub oo waxbarasho ay ardaydu galayaan waxaad dhegaysateen warka fiidnimo tan iyo intaan dib u kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa laylukum mubaarak wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu